dalka suudan waxaa muddooyinkan dambe ka jirtay xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa militariga iyo rayidka sida kumeelgaarka u maamula talada dalkaasi waxaana xiisadda cirka kusii shareeray banaanbaxyo kala taageersan labada garab ee dalkaasi oo ka dhacay dalkaasi haddaba si aan u ogaano xiisadda dalkaasi suudaan iyo waxa ay ku saabsan tahay waxaa khadka telefoonka ee magaalada khartuum ee caasimada dalkaasi aan kula xidhiiray cabdiraxmaan isaaq cusmaan oo ah aqoon-yahan ku nool dalkaasi suudaan
xaaladda dalka dadka suudaan hadda waxa weeye xuseen dalku wuxuu ku jiraa rabshado xunu ku jiraa oo biyahan ba istaagnaa dalka waxaa ka jiro dhaqaale xumo oo aada u baahsan dadka ayaa hadda la dala dhacaya dhaqaale xumada dalka oo soo soo lasoo gudboonaatay dalku hadda wuxuu wajahaya maciishada maciishad xumo aada u darna wajahaya marka dadka ayaa waxaa oo idin ay ku kasbayaan inay banaanbaxay sameeyaan rabshado marka dadka suudaan ayaa hadda maaleen la dhibaatadii kasoo gaartay maciishada hadda dalka oo aada sare u kacday maxaa sabab u ah in maciishadu sare u kacdo xuseen waxaa sabab u ah waxaa jiro beryahan gebi ahaanba muddo bil ku dhow waxaa xiran dekeda dalkana xiran oo xirteen dadkii deegaankaas ayagoo dalbanayo in ay xukuumadda hadda dhisan ay qayb ka noqdaan shuruudaha ay safadhiganaya waxaa kamid ahaa in xukuumadda dalka ka jirto gebi ahaanba lakala jiro marka waxyaabaha sababaha sababta ugu weyn ayaa waxay tahay gebi ahaanba dalka hadda waxna ma soo galaan waxna kama baxaan waayo dekadii o dhan xiran waxaa jira khilaaf u dhexeeya dhinaca militariga iyo dhinaca rayidka arrintaasi faahfaahin baad naga siin kartaa xuseen khilaafkan jiro wuxuu kusoo aadayaa xilli dalka kow iyo labaatanka september uu ka dhacay afgambi dhicisoobay ama fashilmay labada dowladda mid kooxda rayidka iyo kooxda caskarta ayaa ah waktigaas kadib talashak weyn kala galay midba midka kale wuxuu ku eedeynayaa fashilka dib u dhaca iyo dhaqaale xumada dalka ka jiro in ay sabab u yihiin taas ayaa sababayso isku dhacan iyo isfahm waagan ka dhex taagan madaxda ugu sareysa dalka waxaa jira banaanbaxyo kala taageersan militariga iyo kuwa taageersan rayidka haddiiba aan ku horeyno kuwa taageersan militariga maxay ku taageersan yihiin militariga xuseen waxay ku taageersan yihiin waxay sheegayaan in xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare cabdalla xamduud uu gebi ahaanba kushunday hogaaminta dalka saas aageed waxay militari ka dalbanayaan inay soo fargeliyaan lana kala diro maadaama ay dalbanayaan in xukuumadda ay ku fashilantay dhaqaalihii dalka dalku maciishadii hadda waa meel xunay maraysaa adeegyadii asaasiga waxbarashadii way dhaqaaqi laadahay sidoo kale korontadii iyo adeegyadii asaasiga ayaa dalku hadda waxay marayaan meelo xun saas aaweed dad dadka waxay dalbanayaan oo ay militari ka dalbanayaan in dalku ayaga la wareegaan ayna kala diraan xukuumadda si ay waxay ugu qabtaan dhaqaale xumadan dalka jirto waa tahay kooxaha taageersan rayidku iyagu maxay ku doodayaan ayagana waxay ku doodayaan xuseen waxay leeyihiin waa waa in la dhowraa waa in la dhowraa amaanadii kacaankii dalkii kacdoonkii dalkan ka dhacay waxay leeyihiin waa in dalka laga hirgeliyaa dawlad dimuqraadi ah oo madani ah saas aaweed waxay ku taageerayaan xukuumadda inay sii fududeyso o soo dedejiso dhismaha golaha sharci dejinta sharci dejinta ama xildhibaanada dalkan inay dhisaan hay-adda garsoorka dalka waxay marka caskarta ay ku diidayaan ayaa ah in aysan ka shaqeyneynin waxa loo yaqaano dimuqraadiyadda ama waxay ku sheegeen wax lid ku ah kacaankii dalkan ka dhacay ee xilka loogu taray nidaamka hore dalka